kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka haga iyo hiigsi baahintiisa labaad ee toddobaadkan haga iyo hiigsi waa barnaamij taxane ah oo aan diiradda ku saarno isbeddelka cimilada saamaynta ka dhalata nabadda nolosha iyo noolaha
barnaamijka waxaan toddobaadkan ku eegi doonaa doorkay dadka magaalada degani ku leeyihiin colaadaha ka dhaca miyiga iyo nabadaynta markii reer miyigu isdhagaalaan waxyaabaha aad ku maqli doontaan barnaamijkan waxaa ka mid a door waxay ku leeyihiin aada u weyn waayo markii colaada dhacdo meelaha colaada laga huriyo inta badan waxay ka timaadaa magaalada dadka reer miyiga ayagaa si caadiya isu maaga inta badan marka dambena waxaa colaada qayb ka noqdo qaybta ugu weyn weliba yeesha dadka magaalada jooga waayo ayagaa labada dhinacoo isdagaalaysa lakala safta sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka intaan ku guda jirno dadka ma wada sinno ee markii qabiil la yahay dad walbaa ku jira waxaa ka mid a dadka maqaf ay gubayso colaadaa socota runtii aadaan u ammaanayaa culammadoo kaleeto ha ahaadeen odayaasha dhaqanka oo kaleeto door weyn oo aad u qurux badan ay ka qaataan laakiin su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay nabadaas la gaara maxay usii socolaada dhegaysta xusuusna uu ka qaybgalka barnaamijkana waxaad u tahay muhiim adigaoo kasoo jawaabaya su-aasha ah waa maxay doorka ay dadka magaalada degani ku leeyihiin colaadaha miyiga ka dhaca iyo sidoo kale nabadaynta marka reer muuga isdagaalaan fadlan aragtidaada inoogu soo dir labarkeenna gaaban ee ogsoonow fariintaad nala wadaagto dhegayste haraaga moobilkaaga waxba kama go'ayaan barnaamijkan waxaa si wada jir ah idinla socodsiin doona anigoo ah ubax cabdulaahi cabdilaki iyo sidoo kale cabdishakuur dhoorre
aan ku bilownay deegaano badan oo ka tirsan gobolka galguduud waxaa ka curtay roobabka guga xilli uu muddooyinkii dambe jiray kulayl aad u daran oo sababay in deegaano badan oo gobolka ka mid a kulamo roobdoona laga sameeyo gugan deegaano badan oo ka mid a gobolka galguduud ayaa raxmadeybe ka curatay sida guriceel dhuusamareeb cadaado iyo dhammaan deegaanada ku xeeran oo ku so-aaday xilli laga cabsanayay dib u dhac xilligii looga bartay in ay da-aan roobabka guga xilliga soomaaliya barnaamijka toddobaadkan waxaan uga hadli doonaa waa maxay doorka ay dadka magaalada degani ku leeyihiin colaadaha ka dhaca miyiga iyo nabadaynta markii reer miyigu isdagaalaan haddaba waxaan wax ka weydiinay qaar ka mida dhegaystayaasha nugu tixan ee ku sugan qaar ka mida deegaanada galmudug aragtidooda ku aadan su-aasha barnaamijka usbuucan iyo siday u arkaan waryaheenna ubax cabdulaahi cabdulle ubax lake ayaa mikrofoonka la dhex qaaday magacaygu cabdulahi axmed samantar waxaan dhihi karaa waxay ku leeyihiin door weyn kaas oo aan u kala qaadi karo labo door wanaagsan iyo door xun negatifka haddaan ku hormaro inta badan aanooyin qabiil iyo dagaalo soo jireen inta badan soomaalida ka dhex jira ayaa jira markii deegaan dadkii miyiga dagaal oo qabsado inta badan waxaa dhacda inay garab siiyaan dadka magaalada jooga tusaale ahaan ayagoo rasaasta u gadaya gaariyaashadaa lagu shubaya dhaawac soo qaaday dhankaas waa doorka xun oo dadkii colaadii ka qayb qaadayaan iyadoo ah colaad mataqaanaa qabiilaad isku leehayaan soomaaliya dad muslim isku leehay qofka dagaalka ku jira iyo qofka mataqaana hantada ku baxa isku mid waaye doorka wanaagsan hadda usoo noqday ku leeyihiin dadka magaalada jooga waxay ka qayb qaadan karaan colaadaha miyiga jira in la yareeyo sida inay dadka u sameeyaan wacyigelin joogto ah dadkii ka wacyigeliyaan u sheegaan mataqaanaa colaaddu saameynta ay leedahay iyo waxay tahay culummada intay tagto ee wacdiso xadiis nabiga waxaa jira u leeyay sala allahu calayhi wasalam walaalka hadduu yahay daalim u kaalmay oo daalimnimada ka celi hadduu madluum yahay u kaalmay marka daalimnimada lasu kaalmeeyo ma fiicna waa ina mataqaanaa la isaga nasteexeeyo oo dadka laga celiyo daalimnimada iyo dadka dhibkay u geysayaan walaalka waa inaad mataqaanaa ka celiso anigoo magacaygu yahay fiyoore xirsi xuseen haddii aan ka faa'iidaysto jaaniska la ii siiye su-aasha ah door inta leeg ayay ku leeyihiin colaadaha iyo nabadaynta ka dhaca miyiga dadka magaalka ku nool aan usoo laabta dhanka nabadaynta dhanka colaada haddii loo fiirsho door weyn bay ka qaataan dadka magaalada ku nooli waxa ay uga qaataan oo kamida hubka sharci darada ee lagu gado magaalada lagu dardargeliyo markii dagaala dhacaan oo kale ay magaalada in laga duulo baabuur la qaato raashima loo qaadi dhibaatooyinka ugu badan waxay yimaadaan markay ciidamada miyiga ay isku hor fadhiistaan markaas khasaara ugu badan dhaca waxaana keena dadka magaalada jooga dhinaca nabadeynta haddii loo fiiriyo ayadoo laftirkeeda dardar badan ayay ka qaadan karaan haddii ay laga dhaafo gurmadka oo kale dadka laga wacyigelin looga sameeyo looga fidiyo magaaladao kale maaragtay mar kastane dadka miyiga magaalada la-aanteed ma noolaan karaan dadka miyiga waxay aada ugu xiran yihiin dadka magaalada ayaankaana qayb weyn ka qaadan kara inay nabadeyn ay ka sameeyaan miyiga wacyigelin ay ka sameeyaan dadka miyiga colaadahooda waa iska yaraa lahaayeen magacaygu waa sahra cabdi yuusuf oo ku sugan degmada gurceel ee gobolka galgaduud doorka ay dadka magaalooyinka jooga ku leeyihiin colaada baadiyaha waxaan isleeyahay ama mihiga waxa ay ku leeyihiin door aad u weyn sababtoo ah marka laba qabiil ay isdagaalaan qabiil walba waxa uu ku laabanaya dadkii magaalada u jiray halkaas waxaa ka imaan karaa in lasoo gato hub gaariyaa lasoo siiyo lacag lasoo siiyo oo xitaa dagaalkii socda a arkayo dad magaalooyinka jooga oo gurmanaya oo raashin geynaya cabitaan geynaya rasaasti geynaya weliba dadka waxhaysta oo magaalada jooga aada ugu xiran yihiin dadka mihiga marka ay colaadahu ay jiraan ama laba beelood isku dhacaan oo meel wada degta waa dhacdooyin loo soo joogay anaa indhahayga ku arka runta aragti ahaan deegaano kamida deegaanadeena dagaalo ka dhacaya dad reer magaalo aan weligood baadiye tagin in inta magaalo ka tageen dagaal la geliyey oo halkaas ku dhinteen dhanka kale markaan usoo laabto dhanka nabadaynta beelo marka isku dagaalaan dadka magaalada jooga u horeeya gudoomiyaha taga ku-xigeenka taga culummada tagta dhakhaatiirta tagta macalimiinta taga waaye araga waaye soo jooga ha taga oo magaalada jooga haweenka taga dhalinyarada aqoon-yahanka taga hal abuurayaasha taga marka kaalinta ugu muhiimsan ee nabadaynta dhulka miyiga ah waxaan aaminsanaha dadka qaata inay yihiin dadka reer magaalka hagaag kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mida dadweynaha oo qodobka aan barnaamijka uga hadlaynay aragtidooda nala wadaagayay markaan aan eegno khabiirada martida ku ah barnaamijkeena maanta ee kala ah shamse xasan cabdi iyo injineer cabdifataax sheekh cabdiwaaxid injineerka oo ka mida barayaasha mid ka mida jaamacadaha ku yaala deegaanada galmudug waxaana waraystay waryaheena cabdishakuur dhoore waxauna ugu horreyn weydiiyey su-aasha ah door intee la-eg ayay ku leeyihiin dadka magaalooyinka jooga nabadaynta ama colaadaha deegaanada miyiga ka dhaca waa mahadsan tahay cabdishakuur markii la yidhaahdo dadka magaalada jooga colaada saameyn aada u badan ayay ku leeyihiin marka ani ahaanteyda fikradeyda aan cabiro iyo waxyaabahan xog ogaalka u ahay maxaa yeelay dadka reemiyiga ah boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karaa waxay ku tiirsan yihiin dadka magaalada jooga dadka miyiga jooga ma isticmaalaan xoolahooda ma isticmaalaan hantidooda ma isticmaalaan hubka ay wataan waxaa ku fangaraynaya oo ka saboodgaraynaya dadka magaalada jooga waxaan kaloo wax ogaal u nahay dadka magaalada jooga inay yihiin markii colaad ay dhacdo meeshii nabadaynta ay u ololayn lahaayeen inay u ololeeyaan sidii ay kaalin mugle aga qaada lahaayeen sidii colaadaas loo sii baahin lahay halka dadka miyiga joogana ay yihiin colaad abuurayaal dadka magaalada joogana ay yihiin colaadaas la abuuray dadka yani sii faafin lahay meeshii ilaa ay gaarto meel yani aan waxna laga qabo karin waxyaaba kaloo cajiibka ah waxaa kamid ah yacni qofka markii xaaladda colaaddu ay taagan tahay aan si dhiiran aga hadlin cidda dhexdeeda in loo arko yacni qofa wax lana gelin haddii aad taageertid qof walaalka oo muslin ah wax ka weyn markii la eego gaalnimada markii laga soo tago wax ka weyn dhiig islaam oo la daadiyo ma jiro waa shayga ugu muhiimsan ugu qaalisan adduunkan oo dhanaa la yirad waa loo halaagi lahay haddii ay ku heshiiyaan dad samada jooga iyo dad dhulka jooga inay qof muslima dilaan marka midda kaleoo cajiibka waxaa ka mid a oo dadkan hadda ay ku dhiiranayaan hebel waxuu leey dilkiis waa ii bannaanya yacni inaad qof muslin ah oo ashaadanaya aad si bareer cada u tiraahdid qabiilkaygo oo yacni uu dilay adna dilkiisaa ii bannaan yacni wax bannaan ma ahan waxaana u arkaa dadkaas inay ka waatoomaan lan rabana qof walba oo cilmi leh ama aqoon leh inuu u diyaargarooba laba mitira sugeysaya biri qabiil yacni godka lama gelaayo waa mahadsantaha marka doorintee lag ayay dadkii magaalada joogay ku leeyihiin nabadaynta dadkii reer miyiga ahay ee dagaalay anagoo bal dhanka wanaagsan ka eegeyn cabdishakuur aadaa umahadsan tahay horta markii la yidhaahdo nabadaynta dadku ma wada sino markii qabiil layahay dad walbaa ku jira waxaa ka mid a dadka maqaf ay gubayso colaadaa socota runtii aadaan u ammaanayaa culammadoo kaleeto iyo dad dhif ah oo waxaa jira mar walba iyakun u olo-oleeya in yacni la dejiyo oo xasrada la dejiyo oo la abuuro in yacni yacni nabad la helo marka dadka deegaanada jooga ha ahaadeen odayaasha dhaqanka oo kaleeto door weyn oo aada u qurux badan ay ka qaataan waxaan xasuustaa dhacdooyin hadda dhacayay qaarkood labaatan beri ku dhowaad inay meel duura u joogeen sidii nabad loo heli lahaa laakiin su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay nabadaas la gaaray maxay usii socon lacda oo aan isleeyahay iyadana in doodo kale iyo barnaamijyo kale laga samay doono marka waxaan isleeyahay door wanaagsan way ka qaateen laakiin waxaa ka weyn doorka colaada ay ka qaataana ka weyn midka nabadda ay ka qaataan ugu dambeyn xalka maxaad u aragtaa xalka waxaan u arkaa intii colaad la hurin lahaay dadku inay nabadda curiyaan dadka in wacyigelin joogtaa loo sameeyo waxyaabaan ilaa waxaa ka mid a social mediaha inuu qeyb weyn ka yahay inuu colaadii huriyo oo nin gurigiisa iska dhex fadhiyo oo qabiil laba qabiil isku diraayo yacni waxyaabaha aan ama ku tallaa waxaa ka mid a dadkii miidiyihii in laga wacyigeliyo odayaashii dhaqanka inaysan maalinkii colaadu taagantaha keliya aysa hadlin iyo culummadii iyo dadkii siyaasiyiinta ahaye yacni si joogtaa in wacyigelinta loo sameeyo intii marka qof walboo naga mid ah oo colaada beri ku saacidi lahaa nabadda inuu ku saacidaan ku tali lahaa aad ayuu u mahadsan yahay injineer cabdi fataax sheekh cabdiwaaxid dhanka kale shamse xasan cabdi oo ah gabar aqoon-yahanad ah sidoo kalena ka mid ah ganacsatada degmada gurceel islamarkaasina xog ogaal u ah colaadaha dhex mara dadka reer guuraaga ah ayuu mar kale hordhigay waryaheena cabdishakuur dhoore isla su-aashaasi ah door intee leeg ayay ku leeyihiin dadka magaalooyinka jooga nabadaynta ama colaadaha deegaanada miyiga ka dhaca walaalkii aada umahadsan tahay horta waxaan aaminsanahay colaad kasta oo socota waxaa fangaraydo qolo lambar kow colaado hadday dhacdo waxa keliya ee wadi kara ama meesha keliya ee laga wadi karaa inay tahay magaalo sababtu waxay tahay maanta markii ninka reer miyiga ah ee aakaha iyo booshka wataaho ku xisaabtamaayo inuu ama hal qasnad ama shan qasnadood wataaho maxoolihiisa inuu ka bixinaayo ou og yahayo horta ama cid weerar ku qaadimaa ama cid gardaraysamaa degdeg dagaal u gelimaa halka dhibaato ay jirto waxay tahay barnaamijkii in laysku dhex milmay colaadihii ahaay oo dalkii wada colaad socoto u noqdo ama magaalada ama miyiga maxaa keenayo waxaa dhacaayo deegaan deegaanada ka mid aha waxaa degan beel beeshii beel kaloo u dhowo darisal ohay walaala yihiin bay isku dhacayaan beeshii markay isku dhacaan waxaa waaye waxbaa kala gaaraayo waa laysku hab aruursana marka maxaa la samaynaa ninkii baqaarka haystay oo badarka u yaalla muxuu dhiibaa buurkii iyo bariiskii iyo iyo saliiddii iyo wixii maxaa tiraahdaa iyo la cuni lahaayuu dhiibaa kii haystay hubka muxuu dhiibayaa hubkii uu dhiibayaa saas la adligeed waxaan aaminsanahay colaadoo dhanba magaalada inay ka socoto oo halkaas laga horinayo aad aamusan bal dadkii magaalada joogay door intee la eg ayay ku leeyihiin nabadaynta dadkii reer miyiga ahaa ee isdagaa soomaalidu mahmahyooyin badan ay leedahay mahmaahyada aan isaamayso maskaxdeed mar walba gashaa waxay tahay dab ninkiishda asagoo demin ka rabaa maadaama aniga markii anoo ree quraca qoyskii ree qansax aan isu abaabulnay inaan fidno samayno oon kicinno ciddii oo dhan haddana waxaan awood u heli karnaa inaan daaweyno walaalaheenna nabadda ugu badan ama wacyigelinta ugu badan waxaan aaminsanahay ama aqoontu inay magaalo ka jirto sideedaba horta waxaa isdagaalaahu waa dadka baadiyaha dadka baadiyaha maxaa ku kalifaya inay isdagaalaan waxaa ka maqan dhadhankii iyo nuxuradii wax walba dhadhan ay leeyihin ma ahan so in cunnada keliya la dhadhansado ma ahan walaaltinimadaa dhadhanto islaamnimadaa dhadhanto aqoontaa dhadhanto heer kasta dhadhan uu leeyahay dhadhankii waxaa ka maqan walaaltinimo iyo ixtiraamka iyo macaanidii walaaltinimada ay laheyd ayaa ka maqan dadkii baadiyaha doorka ay ka qaadan karaan wuxuu yahay door muhiim ah oo ah dadkaas in la wacyigeliyo doorkaas aada u maqan yahay doorkaas in la baraarujiyo dowladdana aadan uga codsan lahay waa waajibaad ka maqan dadka deegaanka ku dagaalamaya miyiga su-aasha ugu dambeydaan ku weydiinaa waxay tahay xalka maxaad u aragtaa okay lambar kow aniga waxaa ii ah aqoon in la helo haddaan aqoon la helin wax isdaynayaa ma jiraan waa la isbaabicinaya ummaddana waxaan u baaqi lahaa inay isdaayaan war isdaaya isdaaya walaalayaal war isdaaya wallaahi aakirka waa laysku imaanaa ama aakhiraa laysugu imaanaa ama adduunka midnimo lagu noqonaa xarka nin nin walaalkiis ama beelbeel ku duusha markay islaayaanay reerkii wanjalaanka bacdi waa laysku imaanaa barkee waxaa sabab u noqotan in intaasoo nin dhimata ama dumar ama ilmo ama carruur ay barakacaan isdaaya walaalayaal hagaag way mahadsan yihiin khabiirada barnaamijka martida ku ah waxaan filaynaa inaad fahanteen nuxurka dooda iyo waxa ay ka hadlayeen
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta maadayska barnaamijka ee dumar iyo deegaanka bogasho wacan
walaal magacaagu sow asli muu ahayn haa walaal asliyey walaal horta koobka shaha lacagtiisa miyaa la kordhiyey waa qiimaha sila ku cabtay maxaa dareentay waxaan is idhi waayahanba isbeddelku u badnaaye armaa anfurkan galabta shaahii qiimo koror ku dhacay maya walaal teeda kale adigu camiil wanaagsan baa tahay taasna waad ku mahadsantay mahadsaneyd asliyey laakiin walaal magacaaga iima sheegin walaal magacayga ibraahim baa la yidhaahdaa iskuulkan yare agtiinna ayaan macallin ka ahay mahadsaned
salaamu calaykum kaasima macallin ibraahim baa wacalaykum asalaame haweeyaay soo ma fiicni maqaaxid ayaa jooga annagaa joogna walaal soo soco soo soco soo dhowow waan dhowahaye walaale haweeyaa la yidhaah waxaan arkay in maqaaxidan dhowaan furteen haa wax yar bisha rabadaan ka hor ayaa la furay magacaygana asli baa la yidhaa soo fadhiiso walaalo sax waan arkaa waadigan maqaaxida asli dusha sare ku qoray magacaas ay la wanaagsanaad inaan maqaayadda u bixiyo walaal waa tan rabadaanna sii dhammaanaysee beed baan iibiyaa maad iga qaadan haa ukunta waan u baahnaa bishaan rabadaan oo dhan suuqan ka soo iibsanaayay sida anigu ma ogayne imaka un macmiil maadii noqon maxaa diidaayo haddaan joogto u helayo
allah kululaa magaaladani xagaagii boosaaso oo kale weeyaan allah alla ilaahu noo sakrona soo qabooji
sahroy adaa kulayl hore qabaan u malaynayaae ballaytan soo fadhiiso kulligeenba maanta rabadaan weeyaan oo de wuu iska jiraa kulaylkuye asli gabadhani waa tuma walaal haweeyaa la yidhaa beedkanaan iibiyaa jaarna dee waynu nahay haweeye iyadaaba iskaa bartay sahroy waa saase ukuntana waad iibisaa miya macmiil baan ku wahay hadda laga bilaabo sax weeyaan carruurtaaba subaxii u samayn lahayd aad baad labadiinniba u mahadsantihiin daris wanaagsanna waa tihiin adigaa mudan walaal haweeyaay aniga kulayl badan baaba naftii ii keenay talow maxaa keenay walaal kulaylka waxaa keenaya waa dadkan dhaqankii iyo caadadiiba ka tegey ma ku fahmine haweeye adiga ma haddaa maqaaxidan kuugu horraysa rabadaan baa lagu jiro socod badan ba maan lahay asliya anigaba inaan jaar nahay waan ogaaye laakiin makhaayaddan ma aan ogayn inay kuu furan tahay adiga yaa kuu sheegay hadda odagayga jaamac ma isagaaba meel kale shaaha ka cabba haa mar walba meeshan buu shaaha ka cabbaa intuu yimaadaa makhaayaddaas baan tegayaa uun buu yidhaahdaa ma garanayo waxa shaahaaga lagu jeclaaday de haweeyana waa taa qosashay sow maaha walaal haweeya
asli unbaad weydiinaysaa sow maaha sahroy taas adigaa iskaga jawaabee dharkan kugu raran muxuu ahaa
bal horta labadiinuba fiiriya dharkan bacda ku jira xataa qiimuhuna waa mid yaree labadiinuba iga gata qaali maaha walaalo ma dukaan baad leedahay lagugu soo hagaago dukaan maan gaadhin inaan furtee asliya hoo walaal makhaayadda dhinaca iga sug dadku ha iga gataane oo sahroy aniga ma makhaayaddaydaan ka shaqaystaa mise dharkaagaan gadaa
war waayo yaa garaacaya albaabka jaamacow iga fur
maadigiibaa soo gal jaamacow hoo bacdan guriga ii geli bacdu culusaa maxaad soo iibisay dharkiiba soodigan la soo laabtay ma jaamacow ilaa iyo saaka oo dhan iyo ilaa xilligaa aan joogo hal maro oo keliya ayaa layga iibsaday sahraay ganacsigaaga waxaa iiga daranba maqnaashahaaga maxaa tidhina aad baad u soo raagtay baan ku idhi kuma fahmin maxaa ku helay baan ku yidhi ood u soo raagtay jaamacow dharkan ma kuu dhiibaa aad adigu soo iibiside haggaan geeyaa markaa suuqaad ka soo iibin laydee waxa ma kuu sheega intaad waxaan iska dayso carruurtaada hayso carruurta aan anigu inoo hayee adiguna waayee dharka suuqa inooga soo iibi yah wax kale ma aha dadka aad taqaanno ayaad ka soo iibinaysaa kadibna suuqa ayaad la soo meeraysanaysaa inaad halkaa ila gaadhayso mabaan moodaynba oo miyaan ku caaye jaamac oo haddaanay taasi cay ahayn maxaad cay u taqaannaa jaamacow raalli ahow inaad ifahmaysa ayaan moodayey iminkaba waan ku fahansanahaye adigaa odaygaaga ku yidhi suuqa soo wareegoo dharka iibi
allah kaftanyaqaan baan ku moodaya duqyahow
goormaan duq noqday oo sow xaafadda duq uma tihid naa oday idha anigu duq ma ihiye waa yahay nabadoonkii deegaankow odaygii xaafadow hadda midna ogow oo maxay ah nabadoonnimada gurigaaga ka bilow oo canaanta yaree markaan ku leeyahay waad soo raagtay macnaheedu soo maha inaan ku jecelahay ila heshiiddii
suugaantu waa hodandee haye warku haba yaraadee hugunku ha dhammaadee horta hawshaa ilaa qaabo horta hawshaa ilaa qaabo wanashiin karayna
soo ningan hawsha kula haya dee waxaan doonayaa inaad warka yarayso ood iskay garab taagto saarey soo ningan ku garab jooga warkaagu wuu batay marka waxaan doonayaa inaad awood ii siiso caawinta shaqadayda intaa ma ii yeeli kartaa
qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhegaysta xusiisnaw ka qaybgalka barnaamijkan waxaad u tahay muhiim adigoo ka soo jawaabaya su-aasha ah waa maxay doorka ay dadka magaalada deggani ku leeyihiin colaadaha ka dhaca deegaanada miyiga iyo nabadaynta markii ay reer miyigu isdagaalaan fadlan aragtidaada ku soo dir lambarkeenna gaaban ee labaatan kow labaatan sideed ogow farriintaad nala wadaagtaa haraaga moobilkaada waxba kama goosanayso barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaasina idiin baahinayay rediyo galgaduud waxaa ka taageerayay b b c media action waxaana maalgelinaya xafiiska deeqaha ingiriiska ee f c d o barnaamijkan waxaa la socodsiinayay anigoo ah ubax cabdulaahi cabdilalaki iyo weriye cabdishakuur salaad dhoore intaan barnaamijkan kiisi xigagu kulmi doono nabadgelyo